إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ku dhowaada boqol askari oo isugu jira ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyad nafurnimo ah oo ka dhacday duleedka deegaanka zabiid ee gobolka shabeellaha hoose ciidamo etoobiyaan ah ayaa dil iyo dhac ka geystay tuulooyin ka tirsan gobolka daawa ah ee dhulka soomaali galbeed askarta dowladda federaalka ayaa gabar muslimada ah ku jir dilay magaalada muqdisho darawallada kaxeeya gaadiidka ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa dowladda federaalka ku eedeeyay inay burburisay waddooyinka muqdisho ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe ayaa bilaabay inay hubkooda iibsadaan siyaasi ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in maraykanka iyo ingiriiska ay hakiyeen cilaaqaadkii kala dhexeeyay dowladda federaalka laba beelood oo dega wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa diya ku kala qaatay deegaan ka tirsan wilaayada warka dibaddane waxaad ku dhagaysan doontaan dowladda zambiya ayaa ugu baaqday muwaadiniinteeda ku sugan maraykanka inay isaga soo baxaan dalkaas dhegaystayaal intaasu waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsan goordhow ayaynu idiin soo gudbin doonaa insha allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa labaatanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriya dhanka kalena waafaqsan shan iyo tobanka bisha toddobaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan ku dhowaada boqol askari oo isugu jira ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyad nafurnimo ah oo ka dhacday duleedka deegaanka zabiid ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya maxamed daahir warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya camaliyadii nafhurnimada ahayd ee ay shalay fuliyeen mujaahidiinta taasoo lala beegsaday kulonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada shisheeyaha afrikaanta gaar ahaan kuwa yuganda xilli ay marayeen duleedka deegaanka sabiid oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan oo soo xiganayso ila dhanka amniga ah ayaa ogaatay in camaliyaddan nafhurnimada ah ay gallaafatay nolosha labaatan askari oo ka tirsanaa ciidamada yuganda ah halka afartan iyo saddex kale ay ku dhaawacmeen iyadoo la sheegay in toban ka mid ah dhaawacyadaasi ay yihiin kuwa culus oo xubno ka mid ah jirkooda ay ku go-een camaliyadda nafhurnimada ah sidoo kale camaliyadda ayaa si gaar ah u saamaysay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo la socday ciidamada shisheeyaha ilaa wareedyada ayaa sheegaya in sagaal askari oo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka ay ku dhinteen camaliyadda halka sideed kale ay ku dhaawacmeen waxaa intaa dheer in saddex gaari oo ay wateen ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ay gebi ahaanba ku gubteen camaliyadda waxaana gawaarida gubtay ay kala ahaayeen gaari taw ah gaari cabdibila ah iyo gaari haartoob ah ma jirto ilaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay taliska ciidamada shisheeyaha iyo kuwa yuganda oo ku aadan camaliyadda nafurnimada ah ee dhimashada iyo dhaawaca ay ku noqdeen ku dhowaad boqol askari oo isugu jira ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka si kastaba ha ahatee camaliyadda nafurnimada ah waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo ay jiraan weeraro isxigxigay oo dhowaanaha lala beegsanayay ciidamada shisheeyaha gaar ahaan kuwa yuganda kuwaas oo ka dhacayay gobolka shabeellaha hoose waxaana si gaar ah loo xasuustaa oo camaliyaddan ay ku soo beegantay toddobaadyo uun kadib camaliyad kale oo isla deegaankaasi ka dhacday taas oo ahayd weerar nafhuurnimo ah oo si gaar ah loogu bartilmaameedsaday kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye weerarkaasi hore ayaa lagu dilay afar iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada yuganda ah waxaana lagu gubay tiro gawaari ah oo ay wateen taasoo muujinaysa sida ay usii laba jibaarmeen weerarada qorshaysan ee lala beegsanayo ciidamada midowda afrika gaar ahaan kuwa yuganda ciidamo Itoobiyaan ah ayaa dilaya dhac ka geystay tuulooyin ka tirsan gobolka Daawa ee dhulka Soomaali galbeed faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo eegaya Farxaan Cali Cabdulaahi saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan dowladda itoobiya ayaa weeraro ku qaaday tuulooyin hoostaga degmooyinka mooyaale iyo hodheed ee ka tirsan gobolka daawa ee dhulka soomaali galbeed ilaa lix ruux oo soomaali ah oo ay laba ka mid ah askar tahay afarna yihiin dad shacab ah ayay ku dileen tuulooyinka malkacadde iyo booji ee hoostaga degmada hodheed waxaana lagu dilay labada askari ee soomaalida ahaa halka tuulooyinka raaro iyo ceelgoof oo hoostaga mooyaale lagu dilay afar qof oo rayid ah kadib markii ay ku soo qaadeen weeraro isxigxiga sidoo kale ciidamada itoobiya ee weerarka ka geystay tuulooyinkaasi ayaa dhacay xoolo u badan geel oo ay halkaasi ka kaxaysteen askarta itoobiyaanka ah maamulka gobolkaas ayaan weli ka hadlin weerarkan lagu dhacay islamarkaana lagu laayay dadka soomaalida si kastaba bulshada soomaaliyeed ee ku nool dhulka ay itoobiya xoogga ku haysato ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay wajahayay tacadiyaad isugu jira dil dhaawac iyo baad ay geysanayeen ciidamada itoobiya maalin ka hor ayay ahayd mar maleeshiyaad itoobiyaan ah weerar ay ku doonayeen dhulballaarsi ku soo qaadeen soomaalida deggan gobolka city iyagoo halkaas dad shacab ah ku dilay haddaba culimmada iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa dhowr jeer oo hore dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka ku hoos jira gumaysiga itoobiya ugu baaqay inay iska dulqaadaan dulmiga lagu hayo islamarkaana muujiyaan midnimadii iyo geesinimadii lagu yaqiinay awoowayaashooda askarta dowladda federaalk ayaa gabar muslimada ah ku jir dilay magaalada muqdisho tafaasiil ku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya cali aadan xasan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya jirdil xooggan ugu geystay gabar yar oo muslimad ah gabadhan ayaa askarta dowladda federaalk ku garaaceen isgoyska sayidka oo ku yaala agaarka madaxtooyada looga armiyo dowladda federaalk waxayna ilaalo u ahaayeen mas-uul ka tirsan xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud oo watay gaari nooc xbadikareen ah jirdilka ay gabadha u geysteen ayaa isugu jira ul iyo baad intaa kadibna waxay ku kala tuureen mootobajaaj goobta taagneed waxaana ka soo gaaray waxyeelo kala duwan tacdiyadan waxaa lagu arkayaa muuqaal laga duubay askarta oo falka geysanaysa ma aha markii u horeysay oo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay xadgudubyo kala duwan kula kacaan shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan dumarka asturan kuwaas oo si gaar ah ay u beegsadaan askarta dowladda askarta dowladda federaalk ayaa dumarka xijaaban xoog ugu qaada indhashareerka waana u gacan qaadaan iyagoo u dhibaateeya astaamaha diinteenna ee ka muuqda awgeed darawallada kaxaya gaadiidka ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa dowladda federaalk ku eedeeyay inay burburisay waddooyinka muqdisho axmed cabdulaahi ayaa inoo faahfaahinaya daraawaladan oo kaxeeya gaadiidka noocyadiisa kala duwan islamarkaana ka howlgala wadada xiriira sosooba iyo kilomitir for ayaa waxa ay eedeemo kala duwan u jeediyeen dowladda federaalka wadadan oo burbursan ku dhowaad labaatan maalmood ayaa waxaa lasoo warinayaa inay dowladda federaalka luunsatay lacagihii loogu talagalay in lagu dayactiro wadooyinka qaar ka mid ah daraawalada ayaa waxa ay sheegeen inay dhibaato daran ku qabaan wadada wallaahi waddadaa markaan ka hadlayniyo dhibaato fara badanaan ku qabnaa waa u jeeddaa baabuurtii jaamka dhibaatada xitaa dadkii meelay maraan ma laha sababtoo ah dadka meeshay mar lahaan waxaa maraya bajaajkii iyo baabuurtii kaleentii waxaa dadka insoo maraya marka sidoo kale dhibaatada lagu sii qabo waxaa ka mid ah biyihii oo hadda waddadii waaba sii khudmaysaaba waxayba noqotayba ceelay noqotayba macnaha meel kala mara ma leh marshabeediga ma mari karno waxaan qandaraaska maa lagu dheeraysan rabaa ummaddii dhibaatadeeda ma macnaha macnaha maa lagu sii dheerara oo waa fahmi waayaba meeqa maalin sababtoo ah waxa way waddadan halbowlo waay shantaraalihii waxaa waddanka waaye maadaama shantaraalo waddanka uu yahay dhibaato weyn ay ku qabaan qaabay u karaan ma laha duwaa kana bajaajtii fiiri baabuurtii kaleenta fiiri haa haddaa waxaa la samaynayna koodii inaad saan layahay babeeni waddadii koodii oo idoo gogoc oo haystay oo bii gooy yaa koodii caadiyaa u marayni waddadii waa la rafaaday kabacdi waa la jibi wax la samaynina ma arkoyni waddadiina saan hadda u jeedan waay tan hadda u jeedan waxaan oo saan la maroy waay haddii roob umaad biyihi hoosna sii qodoyaa meel la maraayo ma jira dowladda federaalka ayaa dadka ka qaada anshuur xaddaaf ah haddana ma jirto wax adeegyo bulsho ay ka bixiso lacagahaasi faraha badan ee ay dadka ka qaadayso halka meelaha ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka samayso mashaariic horumarineed oo dadka loo sameeyo sida eelqodista wadooyinka oo la dayactiro iyo kuwo kale oo badan kuwaasi oo isku garabsanayaan dadka shacabka ah iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab diinteen islaamka ayaa waxa ay dadka muslimiinta ah faraysaa in la iscaawiyo iyo in la isku naxariisto haddii aan dhexdeena isku naxariisno allah wuu inoo kordhinayaa nicmooyinkiisa ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe ayaa bilaabay inay hubkooda iibsadaan faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo sii ambaqaadaya cadnaan xaaji muxsin iyadoo waayadii lasoo dhaafay ay si soo tarayeen ciidamada dowladda federaalka ee qayladhaanta ka muujinaya dhibaatooyinka iyo niyadjabka ay ku heestaan furimaha dagaalka ayaa waxaa lasoo warinayaa in iminka ay bilaabeen inay hubkooda iibsadaan askartan oo ay tiradooda gaarayso kow iyo toban askari ayaa waxaa lagu eedeeyey inay hubkooda iibsadeen islamarkaana ay faaruujiyeen furimaha dagaalka ciidamadan oo maxkamadda lasoo taagay ayaa waxaa lagu xukumay min shan sano oo xarig ah sida ay ka dhawaajiyeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka eedeysanayaashan sidaan ognahay ciidanka asluubta soomaaliyeed ay ka tirsan yihiin eedeysanayaashan maadaama maxkamadda horteeda ay ka qirteen inay galeen dembigaasi lagu soo eedeeyey aysan jirinna sabab kalifi karta shaqadooda inay ka tagaan waxaan ka codsanaa marka hore koow in laga mago hantida ciidanka ka tirsan ciidanka asluubta soomaaliyeed waxay maxkamaddu ku xukuntay shan sano xukuumadda villa soomaaliya oo majaraha u haya xasan sheekh ayaa wajahaysa caqabado dhan weliba leh oo ugu horeysa midda dhaqaale kadib markii xiriirka dhaqaale ay ka jarteen dowladaha reer galbeedka ay ugu horeeyaan maraykanka iyo ingiriiska iyagoona sheegay inuu ku daba dheeraaday dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab si kastaba ha ahaatee xasan sheekh ayaa hadda ku jahwareersan siyaasadda isdiidan ee masar iyo itoobiya kuwaas oo ku loolamaya danaha geeska afrika siyaasi taageersan dowladda federaalk ayaa sheegay in maraykanka iyo ingiriiska ay hakiyeen cilaaqaadkii kala dhexeeya dowladda federaalka yaasir cabdalle ayaa inoo faahfaahinaya qodobkan yaxye caamir oo ah siyaasi ku nool magaalada muqdisho islamarkaana taageersan dowladda federaalk ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in maraykanka iyo ingiriiska ay hakiyeen cilaaqaadkii kala dhexeeyay dowladda federaalka waxa uu sidoo kale ka hadlay arrimaha sababay dhaqaaliyaridda baahsan ee soo wajahday duulaanka ciidamada shisheeye ee soomaaliya isagoo tilmaamay in dowladihii bixin jiray lacagta la siiyo ciidankaas ay iska diideen bixinta qarashaadka ay ku maalgelin jireen duulaanka shisheeye horta waa runoo ciidamadan dhaqaalo fara badana ku baxay inta ay joogeen oo wadamo badana ciidamo keeno oo ciidamada wadankooda wadamo ku handada waa maqashay askariga dishibiliin xumaad soomaaliya u dira oo uganda ay dhahayeen waa jirtaa in wadamo badan ay lacagtii ay ballan qaadeen ama ay laga sugaayo inay diideen inay bixiyaan laba sababoodba sabab dhaqaalo guudah ka jirta caalamka iyadoo marka hore oo laga soo bilaabo waqtigii koroonaha waqtiga badan amerika doo aragta waxaa duufaano iyo dabeelo ka dhacayo bilyansaa ka baabaya maraykanka hadda iyadoo dhibkaasu jiro haddana waxaa yimid dagaalka iiraan iyo iyo iyo israa'iil isagoo sii hadlaya ayuu sheegay in dowladda federaalka aysan waxba faraha ugu jirin islamarkaana aysan maamulkeeda gaarsiin karin guud ahaan dalka waxa uuna sidoo kale xusay in aysan haysan ciidan nidaam leh dadkana ay askartooda ka aaminsan yihiin kuwa mooriyaan ah dhab ahaan haddaan u hadalna hadda dowladda maraykan lama jirto dowladda aadna uma taageerto ingiriiskuna waa sidoo kale waa ka daba dhow yahay oo aada ulama jiraan labaduba political interestigooda ay ka weyeen ama interestiga meel kale u dhacay iyo wadanka dowlad ma jirto geeska gees xukunta laakiin waxaa u tegaysa somaliland oo dhinac ku socoto puntland oo meel ku socoto oo aniga maba u baahniba kuwan kale sidoo kale ay samayn karaan dhibaatooyinkaasaa jira marka oo kalsooni darada ah waa jirtaa dhinacooda laakiin danihii ay kaa lahaayeen oo dhanna uma fulin meeshan dowlad walba intay ku siiso macnaa laan la isaga makaa siiyo inay waxay rabtaa ay aada fuliso waxyaabaha iyadoo ay rabto markaas aada u danayna dabcan waa saameyne wadamada qaar in la baxaan naqane wadamo isbixi karana waa yiryihiin hadda waxaan ka hadlayna maano askaraas ka baxdaad maqlay isaga tagta maanta maqlay meel hiiraan ay ciidamadu ka baxeen waxaa le ku haraag tuubo ay naga dhaaf si kastaba ha ahaatee waxaa marba marka ka dambeysa isa soo taraya walaaca iyo qayladhaanta laga muujinayo dhaqaale la-aanta uu wajahayo duulaanka ciidamada shisheeye ee loogu yeero eusom kaasoo iminka qarka u saaran inuu maalgelin la-aan darteeda u burburo laba beelood oo dega wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa adiye ku kala qaatay deegaan ka tirsan wilaayada warbixin ku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya mubaarak cumar mubaarak dhowaan waxaan ka qaybgalay munaasabad ballaaran oo diye loogu kala wareejinayay laba beelood oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee wadega wilaayaadka islaamiga ah munaasabadda ayaa ka dhacday dowladda deegaanka farsoole ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose halkaasoo diye loogu kala wareejiyey beelaha ajuuraan iyo garre diyada ayaa wareejisay beesha garre oo ka mid ah beelaha dega gobolka shabeellaha hoose diyadan ay wareejisay beesha garre ay ahayd diyada nin ku baxay gacanta beesha garre oo lagu magacaabo maxamuud cali oo ka soo jeeda beesha ajuuraan maxkamadda maamulka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose ee waxay beesha garre ku xukuntay boqol hallaadoo geela oo ah diyada maxamuud cali oo kasoo jeeda beesha ajuuraan munaasabadan diyadii lagu kala wareejinaya waxaa kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan oo isugu jira culimo salaadiin iyo waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose sheekh cabdismed abu cabdiraxmaan ugu horeyn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey sheekh maxmed jamaal oo ka mid ah culimada diinta islaamka waxaanu ka hadlay inaysan banaanayn in dhiig ruux muslima bilaa micnodaraha loo daadiyo isagoon la dardaarmay ummadda soomaaliyeed ikhwaani fillah ilaahay aan ka baqno subxaanahu wa tacaala waxa ugu weyn oo maanta yacni muslimiinta guud ahaan aan u dardaarmayo waxaa weeye war walaalayaal dad muslimiin baan nahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu walaaleeyey musulinimadan maadaama ikhwaani fillah dad walaalo muslimiin aan nahay war walaalayaal dhiiggeenna ha kala badbaado maalkeenna maaragtay hantideenna iyo sharafteenna cisigeenna ikhwaani aan ilaashanno qofka muslimka ah oo dhiiggiisa lagu xadgudbaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka hadlay nebigiisa moxamed calayhi salaatu wasalaamna waa ka hadlay ikhwaani ilaahay aan ka baqno subxaanahu wa tacaala suldaanka beesha garre ee gobolka shabeellaha hoose suldaan cabdulaahi xaaji axmed ayaa u mahadceliyey wilaayadii martida ka soo qaybgashay xafladda isagoona diyada ku wareejiyay beesha ajuuraan oo gobjoog ahayd madasha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني في الله أولا إلهي سؤمدنا إلهي إنه يا المسلمين وهكذا سؤمة إليا ولا يدي أتاجن إن شرع الإسلام التطبيق ساي مال مرساي أتاجن هبي إمالة gaara waxaa tiidaadhaysaa kitaabkan la isku xukunaay dadkii u taagan islaamka u taagan walaayooyinka u duubadeen ayaas u mahadiinaa alxamdulilah ayaas u mahadcelaya marta sharaf ay meelaa ka tibidi xafladan saa ka qayb kashe noqaba leh muslimiin kale leh iyana was u mahadcelaya waxaa wareeshiyaa dhinamaan keel oo heer ajuuraan dad laga dili ayaa wareeshiyaa dhina waxaa ka wareeshiyaa dhina hadda ina dhoogin siyeetin iyo lix neefgeel ah shan iyagaa dhaafeen sagaalaa hartan wal beeseey tum shan bir kadib yaa beesadoo saltuuraa wareejintaas ammaan u dhoogna alxamdulilah ilaahayaa ka mahadsan dadkii walaalahayn ay ga'anaan ka'anaan tiirta in unna diyoodaas un ku wareejin maan hadd un dhoognaay wixii baaqayna meel laka ogyahay ayaa muslimiinas u sheeqaa nabadoon cabdiraxmaan cabdi buule oo ka mid ah nabadoonnada beesha ajuuran ayaa beesha garre kala wareegay diyada maxamuud cali horey ugu baxay gacanta beesha garre
ikhwaatulkiraam jamaacada meesha isugu ammaatay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu talaan ka bacdi aniga oo ah nabadoon nabadoonnada reer ajuuraan ee gobolka jubbada dhexadega ka mid ah cabdiraxmaan cabdibuule liidhaaha ayaa maanta waxaan u imaanay inta u joognaa in aan la wareegno nin aan qaraabo nahay walaalkayna ah oo reer ajuuraan ah oo ku baxay gacan walaalaheenna reer garre arrintii ayad aheyd markaan isaga nimid waxaan xukun tagnay ilaahay kitaabkiisa dhaaquudnimo iyo geed fadhiisi iyo lama aadin ilaahay kitaabkiisa aan xukun tagnay boqolkii neef oo geel ahaa walaalahayna ay maxkamaddii nooga xukuntay kadib waa wada hadalnay cafiyay naga dalbeen shan neef oo geel ah ayaan cafinay geelii boqolka ahayoo shan taalaad aan ka cafinay oo sagaashan iyo shan taalaad ahaa siddeetan iyo lix ka mid ah oo nool nool ayaan la wareegaynaa hadda maanta waxaa cuyuub yeelatay sagaal neef sagaalkii neefna wadahadal kadib walaalaheenna waxaan isku afgarannay geelaas in laga bixiyo lagu bixiyo lacag lix boqol iyo konton dollar ah halaa neef markan waxaa mikrofonka lagu soo dhoweeyey qaar ka mid ah salaadiinta gobolka shabeellaha hoose kuwaas oo ay kala ahaayeen suldaanka jiida suldaan said cali xasanow suldaanka habargedir suldaan cabdulaahi suuley iyo suldaan nuuro xaaji isaaq suldaanka beesha mirifle waxayna si isku mid ah u bogaadiyeen maxkamadaha ka jira wilaayaadka
bismillah alxamdulilah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdu salaam allaha subxaana watacaala maxadda iska leh oona soo waafajiyey xafladan oo lagu kala guddoomayo diyo oo aan sugu nimid walaayada shabeelle hoose gaar ahaan degmada toortoorow walaalaha reer garre iyo reer ajuuraan oo diyo kala qaadanaya waxaa loo xukumay walaalaha reer ajuuraan boqol neef oo geel ah oo diyo ah inay qaataan runtii intaasi ma iska timid iska imaanay maanta meesha la isu yimaado oo diyo la kala qaato oo duurkan la yimaado amnigan iyo nabadgelyadan kulli waxaa keenay ilaahay subxaana watacala xaggiisa ka ahatay gaar ahaan xarakada shawaatu mujaahidiin ayay xaggiisa ka noqotay dadaalka la bixiyey oo juhdi la bixiyey ilaahay baa mahadsan subxaana wa tacaala allahaas oo maantana joojiyey meel lagu oogayhayo ama looga dhaqmahayo shareecada ilaahay maanta waxaan joognaa nin walaala oo ka dhintay beesha reer ujuuraan oo ku dhintay beesha garre meel lagu qaadahayo diyadiis ilaahay baa mahaddaa iska leh goobjoog baan ka nahay maanta haddii laysdilana si wanaagaya maxkamadda ilaahay baa lagu kala baxay taasoo maysan maanta qabin meelo badan oo ka mid a dalkeenna oo ninkii nin dila laba loo dilo ama saddex loo dilo ama aan cidi iska warsan mahaddaas allahaas mahaddaas leh waa waxay u baahan tahay in loo wax badan loo mahad celiyo xaqiiqatan laakiin laysuma oggola waa lagu soo duulay ayadaana laku haystaa gacmaha in lagu xajiyana way u baahan tahay xaqiiqatan wixii wacdiya waanana la waaniyey ilaahay kuwii waana waaniyeyna ajra ka siiyo annagana ilaahna ugu anfaco mahad alle kadib waxaan mahad u jeedinaa labada qabiil oo beelaha soomaaliyeed oo walaalaha ah oo gacanta kala gaartay xukun tegey xoola lagu soo xukumay sidii shareecada ay qabtay sida walaalaha hore ay caddeeyeen boqolkii neef uu geel ahaa shan la cafiyey sagaashan iyo shan la oggolaaday sagaal ceeb yeelatay siddeetan iyo lix la wareegeen sagaalna la lacageeyey muddona loo qabtay intaaba labada qabiil oo ku mahadsan yihiin iyo walaayadii ka soo shaqaysay maanta laba markhaatiyaan nahay waxaan markhaati ka nahay halkaan u taagannahay shuhadadii oo gaalada la dagaalamaysay tadbiiqintii ay rabeen iyo shareecada islaamka inay shaqayso raayada ay taagnaato kitaabka ilaahay uu shaqeeyo maanta markhaatiyaan ka nahay horeyna uu shaqeeyey gebagabada maantana aan taagannahay uu shaqayn doonana waxaan leenahay intii dhimatayna ilaahay u naxariisto oo shuhadaa intii gacan islaam ku baxdayna ilaahay ha u naxariisto murtadiinta ilaahay ha naga qabto gaalada alle ha jebiyo shareecada alle ha noo taago ugu dambayntii munaasabadda waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose sheekh cabdismed abuu abdiraxmaan isagoona diyada u kala wareejiyey labada beel sidoo kale waali ay la dardaarmay salaadiinta iyo bulshada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay subxaana wa tacaala ayaan u mahadnaqaynaa nicamkiisa faraha badan uu dusheenna ku galladaystay in ilaahay subxana wa tacaala sharcigiisa aan ku kala baxno oo aan u xugun tagno oo aan ku qanacno ayaan allah u mahadnaqaynaa ilaahay subxana wa tacaala ana waafajiyey bacda xamdilaahi waxaan u mahadnaqayaa jazaahum allahu khayran labada beelood oo dhibka u kala gaaray garaystay xaqiiqatan ku qancay sharciga ilaahi subxana wa tacaala inay u xugun tagaanna u mahad celin walaalihii reer ajuuraan dhibka uu gaarayna ku qancay inay sharciga ilaahi subxana tacaala u xugun tagaan iyagoo dhib kale aan geysanin walaalihii reer garana jazaahumullahu khayran iyagana waxa weyaan ku qancay wixii la saaray oo xuquuq ah maadaama waxa weyaan ruux iyaga ka dhashay uu ilaahi subxana tacaala ku sababay walaalahood nin ka tirsan maxamuud cali cismaan la yidhaahdo ku qancay iyagana inay sharcigaas waxa weyaan ku kala baxaan iyagana ilaahi subxana tacaala miisaanka xanaad hala u saaro ikhwaanii waa tadbiiqin sharci ilaahi subxana watacaala maanta waxaan u taagannahay diyo wareejin oo muddo mugtahay dhowr maalmood ah soo socotay ilaahi subxana watacaala na waafajiyey muddada diday la qabtay meena gaabneed jazaahumullahu khayran walaalaha way dadaaleen maanta waxaa la wareejinayaa walaalahood macnaha ree ajuuraan lagu wareejinaya ree gar ay wareejinayaan siddeetan lix neef oo geel ah oo nonool boqol neef oo geelay ahayd shan neef walaalahood way ugu cafiyeen ree ajuraana cafiyey sagaashan iyo shanta soo hartay way keeneen walaalihii sagaal ka mid ah een yeeshay marki waxaa lasku afgartay sagaalkaas in la qiimaysto oo lacag ay ku kala qaataan jazaahumullahu khayran siddeetan iyo lixdan waa kuwaan taagan oo la wareejinayo owlaadamkin lagu wareejinayo ikhwaani intaa kadib waxaan rabaa dhowr kelimood oo dardaaran ah dadkaan meesha iskugu yimi inaan u sheego ikhwaanii waxaa la rabaa waa iga baraarujin inay qalbigeenna ay ku weyn tahay qofka muslimka dhiiggiisa oo la daadiyo shareecada islaamka booskay ka taagan tahay quluubteena inay ku weyn tahay qofka muslimka dhiiggiisa oo xaaraan lagu daadiyo wiciidkaasaa ka soo raraya goodigaas ogaada ikhwaanii arrintaas ha lagu baraarugo dadkana ha lagu wacyigeliyo nabadoonnada iyo ugaasiyada dadka garadka ah arrintaas dadka ha ku baraarujeen waxaa ikhwaanii nooga baahan dil cadowna hortaagana dil nooga baahan qofka shaydaana ku qaaday ninkan hadda shaydaana ku qaaday waana mogtahay walaalihiin insha allahu tacaala sharci ilaahi ay keeneen waana ku mahadsan yihin laakiin insha allahu tacaala ummadda waxaa la rabaa in looga digo khatarta ay leedahay insha allahu tacaala wax dhib dambana ilaahay naguma keeno dadka dunuubtooda allaha dhaafo deegaanka allah noo islaaxiyo cadowgaas allah jiibiyo aadaa wabilahi towfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد
كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري محكمة إسلامية كفرا ولايات إسلامية إمام وشحركة المجاهدين تاع الشباب ayaa waxay sidaan oo kale marar badan diyo u kala qaadeen beelo walaalaha xuquuq isku yeeshay iyadoona ay arrintan muslimiinta ay ku horseeday ku dhaqanka shareecada islaamka
لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق
ugu dambeyntiina dowladda zambiya ayaa ugu baaqday muwaadiniinteeda ku sugan maraykanka inay isaga soo baxaan dalkaas maamulka zambiya ayaa ugu baaqay muwaadiniintooda ku noole dibadda gaar ahaan maraykanka ee aan haysan sharciga dalku jooga ah inay si deg deg ah oo iskooda ah ugu soo laabtaan dalkooda ah inta aan lasoo tarxilin baaqan ayaa daba socday war rasmi ah oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee zambiya taas oo ku boorisay muwaadiniinteeda inay si degdeg ah ugu hoggaansamaan shuruucda socdaalka ah ee dalalka ay degan yihiin iyagoo kaga digay cawaaqib xumada joogitaanka sharci darrada ah kuna dhiirigelisay muwaadiniinteeda inay si sharaf leh ugu soo laabtaan waddankooda arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in maamulka madaxweynaha maraykanka trump uu ku fikirayo inuu xayiraada dhanka socdaalka ah ku soo rogo muwaadiniinta soddon iyo lix dal oo cusub oo ay ku jirto zambiya warkii oo dhegaystayaaleedu kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan duhurnimadan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horreysa waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu